بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم درسينو maanta wuxuu ka bilaabanaa haddii aan la yidhaahdo aayadda lixaad ee suuratu lbaqara waxaan hore usoo sheegnay oon kusoo sheegnay darsigan darsiga ka horreeyey dadku inay saddex u qaybsamaan gaalo baraxla iyo muslimiin baraxla iyo munaafiqiin u dhexayda muslimiintii baraxa la-eed oo daahiran wa baatinan ee muslimiinta ka aheyd oo mu'miniinta ka ahaa waxaa looga soo warramay aayadihii aayadahan ka horreeyey gaaladii baraxa laheedna labadan aayadood oo looga warramaa meesha saddex iyo tobanka aayadood oo aayadahan ku xigana looga warrami doono munaafiqiintii ilaahay marka wuxuu leehy subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo gaalnimada bannaanka la taagnaa sawaa'un waxaa eg calayhim dushooda ku eg oo ku sinan a andartahum nebi maxamedow uu digtayaa am lam tundirhum ama uma diginaaba laa yu'minuuna mar walbaba ma rumaynayaan laba jeeraba ma rumaynayaan khatama allaahu ilaahay ayaa daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkooda ilaahay ayaa daboolay wa calaa samcihim iyo maqalkooda alla daboolay wa calaa absaarihim khishaawa wa calaa absaarihim aragyadoodana korkooda waxaa ahaaday khashaawatun daboollo walahum waxaana u sugnaaday cadaabun aa u sugnaaday oo cadiimun weyn ayaa u sugnaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshan wuxuu uga warramay gaaladii gaaladii ilaahay wuxuu sheegay kuwa oo ugu talagalay ilaahay inay kufriga ku dhintaan oo loo qadaray inay aysan islaamaynin si walba wax loogu sheego ilaahay wuxuu sheegay inaysan rumaynaynin xaqa cid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu looxul maxfuudka ku ab oo ku qoray waxa ciddaasu ay la kulmi doonto ciddii rumay laheed looxulmaxfuudka waa lagu qoray xaqa qaado laheed ciddaan xaqa qaada lahaydna looxulmaxfuudka waa lagu qoro waa lagu sheegay dadka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogaaday inaysan rumay doonin markii rususha loo soo diro looxulmaxfuudka wuxuu ku qoray inaysan weligood xaqa qaadanaynin dadkaas oo abujahal iyo abulahab iyo ka mid ahaayeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala nabiga wuxuu ku leeyahay si walbood wax ugu sheegto nebi maxamedow xaqa ma qaadanayaan ma rumaynayaan maxaa yeelay inay xaqa qaataanba ilahay uma qadarin subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu leeyay liman shaaa minkum an yastaqiim wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah istiqaamada iyo toosnaanta in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadara mooye cid iyadu istiqaamada iyo toosnaanta dooro kartahu ma jirto nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam tolkiisii iyo dadkiisii ayaa hortiisa gaalnimo ugu dhimanayay isagoo la jecel hanuunka iyo iimaanka haddana ay hanuunkii iyo iimaankii uu seegayay ilaahiyna subxaanahu wa tacala wuxuu ku lahay nabiga calayhi salaatu wasalaam innaka laa tahdii man axbabta walaakin allah yahdii man yashaa adugu ciddaad doonto ma hanuuni kartid ciddaad jeclaato hanuunkooda ma hanuuni kartid walaakin allah yahdii man yashaa ilaah ayaa hanuuninaya ciddou doono ilahay marka wuxuu leeyahay gaaladaani kuwo badan oo ka miduhu waa kuwo qalbigooda la xihay kuwo loogu talagalay inay islaamaan ma aha islaamnima uma qadara si walbood marka wax uu sheegto xaqa ma qaadanayaan ina aladiina marka kuwii kafaruu gaaloobay sawaaun waxaa sina nebi maxamedow kuwii gaaloobo u qadareed inay gaalnimada ku dhintaan sawaaun waxaa eg calayhim dushooda ku eg a andartahum u digtayaa am lam tundirhum ama uma diginaaba waa ku sinan tahay inaad u digto iyo inaada u digin laa yu'minuuna ma rumaynayaan mar walbaba si walbaba ma rumaynayaan marka waxba naftaadu yaysan halaagsamin oo ha ku dhibtoonin markay kufriga ku dhimanayaan murug aad ka murgoonayso maxaa yeelay nimankaanu hanuunba uma qoree khatama allaahu ilaahay ayaa wuxuu daboolay oo xidhay calaa quluubihim quluubtooda uu xidhay u daboolay iyo wa calaa samcihim maqaladooda wa calaa absaarihimna waxaa ahaaday khishaawa walahum cadaabun cadiim maxaa sababay in dadkan aysan xaqa qaadanin oo si walba wax loogu sheego aysan wax fahmaynin oo aysan hanuunka qaadanaynin ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala khatama allahu calaa quluubihim quluubtooda ilaahay subxaanahu wa tacaala daabac saaray uu xidhay quluubtoodii waa la xidhay khatama allahu alla waa xidhay calaa quluubihim quluubtoodu alla xidhay wax galayaana ma jiraan wax ka soo baxaana lama arko xaqna ma galo qalbigooda iyo quluubtooda baatilka iyo qurunka iyo baktiga ku jira iyo kufriga ku jiraana ma ka baxaayo sajala laga dhigay waa la xidhay khatama allaahu ilaahay ayaa xidhay calaa quluubihim quluubtooda xidhay gaalada wa calaa samcihim samcigooda iyo maqalkooda na ilaahay ayaa xidhay oo wuxuu ka xidhay maqaladooda inay xaqa ay fahmaan dhegahoodu qab- hadalka waa maqlayaan shanqarta laakiin ku eh, cibro qaada maayaan oo ku hanuuni maayaan wa calaa samcihim maqalkoodana ilaahay waa xihay subxaanahu wa tacaala oo waa uu daboolay oo wuxuu ka xidhay eh, inay xaqa fahmaan wa calaa absaarihim khishaawa wa khishaawaةn daboollo ayaana waxay ahaadeen calaa absaarihim aragyadoodana daboollo ayaa ahaadoo ara- ee, aragyadooda iyo indhahoodana waxaa laga daboolay inay xaqa arkaan walahum waxaan u sugnaaday cadaabun ayaa u sugnaaday oo cadiimun weyn qiyaama marka gaaladan dhegihii wax lagu maqli lahaa waa laga xidhay qalbigii wax lagu fahmi lahaa waa laga daboolay isna oo daabaca laga saaray indhihii wax lagu arki lahaana daboollaa ka saaran marka seybaa xaqa u fahmaan oo xaqa u arkayaan loguma talagelin inay xaq arkaan haddii marka si walba ad wax ugu sheegto ay qaado waayaan ha la yaabin walahum waxaan u sugnaaday cadaabuna u sugnaaday gaalada qiyaamaha cadaabkaasoo cadiimun aada u weyn wa min annaasi dadka waxaa ka mida man ayaa ka mida yaquulu dhahaya aamanaa waa rumaynay billaahi allaan rumaynay o bilyowmi alaakhiri walxaal maa hum aysan ahanin bimu'miniina kuwa xaqa rumeeyey meeshaana waxaa looga warramay oo laga gudagalay ka warramid laga warramayo nimankii munaafiqiinta ahaa ilaa saddex iyo toban aayadood ayaana looga warrami doonaa oo suuradda awalkeeda ah oo min annaasi ay ka bilaabato man yaquulu aamanaa billaah saddex iyo toban aayadood oo ka bilaabanaysa ilaahay wuxuu leeyahay wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man ayaa ka mid a yaquulu dhahaya aamanaa waa rumaynay billaahi allaan rumaynay iyo wa bilyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo walxaal maa hum aysan ahaanin bimu'miniina kuwa rumeeyey ilaahay iyo maalinta qiyaamo waa nimankan waa nimankii munaafiqiinta ahaa oo qalbigana gaalada ka ahaa daahirkana dadka muslimiinta ka raacsanayo oo aamanaa lahaa aamanaadana way ku been sheegayeen ilaahay marka fadaa'ixdoodii iyo xumaantoodii iyo wixii ay qarinayeen iyo qalbigoodii uu ka warramay ilaahay marka wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mida man ayaa ka mida yaquulu dhahaya aamanaa waa rumaynay billaahi allaan rumaynay wa bilyowmi alaakhiri maalinta qiyaamo jiritaankeedaan rumaynay ilaahay inuu keligii cibaado mudan yahay waa rumaynay maalinta qiyaamo waa rumaynay rasuulka in ilaahay soo diray waa rumaynay qur-aanku inuu xaq yahay waa rumaynay ayay leeyihin salaadaha masaajidda waa ku tukanayaan jihaadka muslimiinta waa la aadaayaan sekada waa dhiibayaan xajka waa xajinayaan walxaal ilaahay wuxuu yidhi maa hum aysan ahanin bimu'miniina kuwa mu'miniina ma ahan mu'miniin maaha run maaha warka ay sheegayaan warkay afka ka sheegayaan qalbiga kama jiro waxaa marka su-aal ah maxaa ku kalifay inay waa mu'miniinaan nahay ay dhahaan ayagoon mu'miniin ahayn ilaahay wuxuu yidhi yukhaadicuuna waxay dhagraayaan allaha alla iyo waladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helo mu'miniinta ahaa wamaa yaqdacuuna sida xaqiiqadaana ma dhagraayaan ilaa anfusahum nafiyaashooda maahane wamaa yashcuruuna laakiin ma dareemayaan inay nafiyaashooda ay dhagraayaan waxaan waa wax ay rabaan inay dadka muslimiinta uga nabad galaan waxay marka saas u leeyihiin waxay isku dayayaan inay siraan allah subxaanahu wa tacaala iyo mu'miniinta ilaahayna ma sirmo subxaanahu wa tacaala mu'miniintana dhagar wax looga qaadi maayo nebi maxamed iyo saxaabadiisa se ilaahaya difaacaa subxaanahu wa tacaala ilaahayna maba sirmaba oo maba eh, lama dhagri karo marka ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala yukhaadicuuna allaha alla ayay dhagraayaan munaafiqiintu markay leeyihiin aamanna oo waxaa ku kalifay waxaan qalbiga ka jirin inay af ka sheegtaan oo ay afcaasha kala yimaadaan waa dhagar ay rabaan inay allah ku dhagraan subxaanahu wa tacaala oo ilaahay iskaga dhigaan kuwo ilaahay rumaysan iyo waladiina kuwii ayay dhagraayaan aamanuu mu'miniinta ayuu ilaahay rumeeyey subxaanahu wa tacaala oo nabigu u horreeyey wamaa yakhdacuuna sida xaqiiqadaana ma dhagraayaan ilaa anfusahum nafafiyaashooda mooye se dhagartan ay sameeyeen oy maleegeen ilaahay wax uga qaadi maayaan nabiga iyo mu'miniintana wax uga qaadi maayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta rumaysanna wax uga qaadi maayaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay in iyagu ay arrintan wax iskaga dhibayaan oo arrintan dhibka ka yimaada iyo ciqaabta ka dhalata adduun iyo aakhiraba naftooda ayay usoo laabane marka wax iyagu isdhagra ayay ka dhigan yihiin wamaa yashcuruuna mana dareemayaan inay iyagu dhagar isku maleegeen iyagu isdhibaataynayaan ma dareemayaan inay wanaag la imaanayaan isku heestaan oo ay niman xariifiina yihiin oo ka badbaaday seeftii muslimiinta oo siyaasad fiican ciyaaray ilaahay wuxuu yidhi fii quluubihim quluubtooda waxaa ahaaday maradun cudur ayaa ahaad fazaadahum allahu allana waa u ziyaadiyey maradan cudur walahum ayagana waxaa u sugnaaday cadaabun ayaa u sugnaaday oo aliimun waxanuujiya bimaa kaanuu yakdibuun waxyaabahan waxaa ku kalifa waa maxay inay afka waxay ka sheegteen ficilkana ay ka muujiyeen oo iimaanka iyo muslimnimada ah in qalbigooda uu dego oo ay qalbiyan u ictiqaadaan ay u aaminaan sida muslimiinta maxaa hor istaagay ilaahay wuxuu sheegay in quluubta malax iyo maali iyo qurun iyo cudur ka fadhiyo quluubta ilaahay marka wuxuu yidhi fii quluubihim quluubtooda waxaa ahaaday maradun cudur ayaa ahaad cudurkii kufriga iyo nifaaqa iyo shakiga ayaa qalbi uga jira nabi maxameday ka shakisan yihin nabinimadiisa caleyhi salaatu wasalaam qiyaamahay ka shakisan yihiin qur-aankay ka shakisan yihiin warka diinta dhamo diinta dhamay runimadeeda ka shakisan yihiin fii quluubihim quluubtooda waxaa ahaaday maradun cudur ayaa ahaa fasaadahum allahu ilaahay ayaa wuxuu u siyaadiyey maradan cuduru u siyaadiyey cudurkia cudur loogu sii daray maxaa yeeley markii qur-aan soo degaba qur-aankaa soo dega meesha dadka muminiinta ahu ay iimaan ka kororsanayaan farxad iyo wanaagna ay ka kororsanayaan ay ku farxayaan aayadaha soo degaya axkaamtaas ilaahay dadka u caddeeyey ayagu wayna ka naxayaan wayna ku gaaloobayaan markaasaa gaalnimadoodii gaalnima ugu sii kordhaysaa cudurkii qalbiga uga jiray cuduraa ugu sii kordhaaya sidoo kale way ka xumaanayaan way ka xanaaqayaan horumarka dadka muslimiinta ah ay mar walba ka xanaaqayaan iyo khayrka iyo wanaagga dadka muslimiinta loo sheegaayo ilaahay marka wuxuu yidhi fasaadahum allahu ilaahay ayaa wuxuu u siyaadiyey maradan cudur culamada qaarna waxay dhahaan fasaadahum allahu waxaa laga wadaa ilaahay ha u siyaadiyo maradan cudur ilaahay ha u siyaadiyo qalbigay ka bukaane ilaahay cudurka ha u siyaadiyo walahum waxaana u sugnaaday cadaabuna u sugnaaday qiyaamaha aliimun ay mu'limun culamada qaaraa ku fasiray mid wa xanuujiya culamada qaarna waxay ku fasireen mu'lamun mid asaga laftirkiisa la xanuujiyo cadaab asaga laftirkiisa la xanuujiyo sida loo cadaabayo dadka cadaabka ku dhex jira ayaa cadaabka dadka ku dhex jira inay xanuunsadaan inta iska daydid ama isa xanuunsan waxa aankay xanuunsanaya cadaabkii laftirkiisii waa mubaalaqay dhah walahum cadaabun aliim bimaa kaanuu yakdibuuna bimaa kaanuu yakdibuuna laba qira'a ku jirta haddii qira'adan hadda kitaabka noogu taala la aqriyo bimaa kaanuu yakdibuuna ah waxaa loo soo qadaraa bikowni kadibihim aa loo soo qadaraa bikowni kadibihim beenta ay sheegayaan sababteed ayaa cadaabka xanuunka badan ugu sugnaaday beentaas ay sheegayaanna waa maxay waa hadalkoodii ahaa aamanaa iyagoon qalbiga iimaanku ka jirin aamanaa ay lahaayeen haddii yukadibuuna la aqriyo bimaa kaanuu yukadibuunana waxaa leeyahay bitakdiibihim aa laleeyahay walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliimun bitakdiibihim beenintooda iyo allaha iyo rasuulka iyo xaqa beeniyeen waayahay walahum waxaa usugnaaday cadaabuna usugnaaday munaafiqiinta oo aliimun waxanuujiya bimaa kaanuu yakdibuuna ay bisababi kadibihim kadibkooda iyo beenta ay afka ka sheegteen oo ah waa aan rumaynay sababteed ayaa cadaabka xanuunka badan ugu sugnaaday waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo munaafiqiintaas laa tufsiduuha fasahadinina fi lardi ardada ha fasahadinina qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kala maahane naxnu annaga ayaa muslixuuna kuwii ardada hagaajinaya ah alaa baraaruge inahum ayagu munaafiqiintu hum ayaga uunbaa almufsiduuna kuwa wax fasahadinaya ah walaakinse laa yashcuruuna ma dareemaya munaafiqiintu waxay ahayen kuwa mufsidiin oo ardada fasahadiya waxyaabahay ardada ku fasahadi jireen waxaa ka mid ahaa kufriga iyo nifaaqa iyo gaalada oo lala jirsado iyo jacaylka la jeclaado jabka muslimiinta iyo dhibaatada muslimiinta iyo guusha gaalada jacaylka la jeclaado iyo ugeynta akhbaarta muslimiinta ay gaalada ugeynayaan iyo tajasuska ay tajasusayaan dadka muslimiinta ah ayay ardada ku fasahadinayeen waxyaabo kaloo xumaan ah waidaa qiila lahum markii loo yidhaahdo munaafiqiinta laa tufsiduuha fasahadinina fi lardi ardada ha fasahadinina markii la yidhaahdo qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kala maahnay naxnu annaga ayaa uunba naxnu annagu muslixuuna kuwa muslixiina ayaanah muslixiin ayaan nahay waxaan muslixiin ahayn ma nihin silaax keliya ayaan ka shaqaynaa saasay leeyihin iyo hagaajin ardada la hagaajiyo oo waxay u heestaan sida siyaasadda ay qaateen iyo dhaqanka ay qaateen oo ah in gaalada muslimiinta loo dhexeeyo oo muuqaalkana muslimiinta laga waafaqo qalbigana gaalada laga waafaqo ay waxay u arkaan ardadu waxay ku hagaagayda inay taasu tahay ilahi wuxuu yidhi alaa adaatu tambiih ayaa alaa la yidhaahdaa dadkaa lagu soo jeedshaa wardhegaha keena wa war baraaruga alaa baraaruge innahum munaafiqiintu hum ayaga uunbaa almufsiduuna kuwa ardada fasahaadinaya ah muslixiin mahan oo mufsidiin walaakinse laa yashcuruuna ma dareemayaan inay ardada fasahaadinayaan ma dareemayaanoo in islaaxinayaan ay u heestaan waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo munaafiqiinta aaminuu rumeeya kamaa aamana naasu dadku say u rumeeyeenoo kale rumeeya u rumeeya xaqa qaaluu waxay leeyihiin anu'minu ma rumaynaynaa kamaa sidii aamana sufahaa'u sufahadu ay wax u rumeeyeenoo kale miyaan wax u rumaynaynaa alaa baraaruge inahum ayaga ayaa inahum ayagu hum ayaga uunbaa asufahaa'u wax magaradyo ah walaakinse laa yaclamuuna ma oga haddii su-aal kale ama hadal kale wax la weydiiyo ama hada shay kale haddii la faro haddii munaafiqiintii wax kale la faro oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo muslimiintu ay amraan oo ay dhahaan war iimaan wanaagsan oo quman oo sida mu'miniintu ilaahay u rumeeyeen ilaahay u rumeeya oo daahiran wa baatinan alla ka rumeeya oo xaqa ka run sheega oo xaqa u raaca waxay leeyihiin ma waxaan xaqa u raacaynaa ama ma waxaan wax u rumaysanaynaa sida dadka sufahadaa wax magaradka ah ay wax u rumaystaan sufahada iyo wax magaradkana waxay ka wadaan saxaabadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxay leeyihin isdhiibka ay isdhiibeen iyo israacidda israacinta ay israaciyeen nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa sawirnimo iyo doqonnimo iyo siyaasad aqoon la-aan siyaasaddu waxay ku jirtaa in la yskala reebo gaaladana dhinac lagala jiro muslimiintana dhinac lagala jiro ilahay marka wuxuu yidhi waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo gaala munaafiqiinta aaminuu rumeeya oo iimaan la imaada kamaa aamana annaasu dadku say u rumeeyeenoo kale u rumeeya ay aaminuu rumeeya iimaanan iimaan rumeeya oo mumaathilan u dhigma liiimaanihim iimaanka dadka muslimiinta u dhigma iyo mu'miniinta iimaankooda ama aaminuu rumeeya iimaanan oo ka iimaani nnaasi iimaan rumeeya oo la imaada iimaan oo iimaanka dadka oo kale ah markii lagu yidhaahdo qaaluu waxay leeyihiin an nu'minu ma rumaynaynaa kamaa aamana sufahaa'u sufahadu say wax u rumeeyeen oo kale miyaan wax u rumaynaynaa sufahada safiih waxaa la yidhahdaa qofka caqligaabka ah caqligaabyada iyo maangaabyadu say wax u rumeeyeen miyaan anagu wax u rumaynaynaa oon kala harka lahayn maangaabyada iyo caqligaabyadana waxay ka wadaan saxaabadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay marka wuxuu yidhi alaa hooyaay war baraarugooy war soo jeeste innahum ayagu oo munaafiqiinta hum ayaga iyo unba asufahaau sufahada iyo waxmagaradka ah ayagaa waxmagarad ah see dantoodii adduunyo iyo toodii aakhiraba waa aqoo waayeene markaasee siyaasad waxay u qaateen oo siyaasad u maleeyeen adduunyada waxaan qalbiga ka jirin inay ku dhaqmaan ayagoo dad bini aadama ka cabsanaya aakhirana waa sida soo socoto fi darki lasfali sida noo imaan doonta fi darki lasfali min annaari ayay noqonayaanoo naarta meesha u hooseyda ayay ku jirayaanoo la gelina alaa baraaruge innahum ayaga munaafiqiinta hum ayaga uunba asufahaau sufahadii iyo waxmagaradkii ah walaakinse laa yaclamuuna ma oga inay sufaha iyo waxmagarad yihiin inay iyagu sufaha yihiin oo sawira yihiin maangaabyo yihiin ma oga ma dareensana cuqalay isku heestaan laakiin waa sida xaqiiqada ayagaa sufaha ah ilahi yidhi subxaanahu watacaala aayaddan waxyaabaha laga faa'iideysaa waxaa ka mid a cid walba oo u qaadata inay wanaag tahay caqlina tahay horumarna ay tahay in islaamka iyo diinta islaamka si fiican inaan loo qaadan oo si dhaba loo qaadan inay horumar iyo wanaag tahay cid walba u qaadata ama cid walba arrintaas siyaasad iyo horumar iyo caqli u qaada tahay aayaddan waxay daliil u tahay in ciddaasu safiih ay tahay ama maangaab ay tahay ilahi wuxuu leehy subxaanahu watacaala alaa inahum sufahaau walaakin laa yaclamuuna waidaa laquu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun allahu yastahzi'u bihim wayamuduhum fii tuqyaanihim yacmahuun nimankan marka munaafiqiinta ahi marna waxay u tegi jireen gaalada marna muslimiintaay la joogaan muslimiinta markay la joogaan aamanaa ayay leeyihiin gaalada markay u tagaanna waxay leeyihiin adinkaan idinla jirnaa adinka diintiinaan aaminsannahay gaalaan idinla nahay sidaas ficilkaas ay samayn jireena ilahay ka warramo ilahi wuxuu yidhi waidaa laqu ladiina kuwii hadday la kulmaan munaafiqiintu aamanuu iimaanka laga helo mu'miniinta ahaa oo saxaabadii nebi maxamed ah qaaluu waxay leeyihiin munaafiqiintu aamanaa waa aan rumaynay oo ilaahay waa rumaynay oo rasuulkiisa waa rumaynay oo qiyaamaha waa rumaysannahay waidaa khalow hadday la gaar noqdaan ilaa shayaaiinihim ay bishayaaiinihim shayaaiintooda hadday la gaar noqdaanna qaaluu waxay leeyihiin innaa macakum waxaan nahay miciinna inamaa in kala maahane naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa jeesjeesaaya ayaan nahay allahu alla ayaa yastahzi'u ku jeesjeesaa bihim ayaga wayamuduhum na wayamuduhum allah subxaanahu watacaala ayaa u siyaadina fii tuqyaanihim ayagoo ku sugan dadka iyo maalka u siyaadina yacmahuuna xaalayyihiin yacmahuuna kuwa wareersan fii tuqyaanihim qooqooda dhexdiisa ku wareersan waaya waidaa laquu ladiina ilahi wuxuu leey waidaa laquu hadday la kulmaan aladiina kuwii aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalow ilaa shayaaiinihim waidaa khalow hadday la gaar noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaaiintooda hadday la gaar noqdaan ficilkan waxaa lagu gudbiyey ilaa a lagu gudbiyey maanta waxyaabaha inta badan uu ku gudbana waa ba'da culummada qaarkood waxay dhahaan khalowtu bifulaan iyo khalowtu ilaa fulaan labadu waa isla mid fulaanan la gaar noqday waay qaarna waxay dhahaan ilaadaana bimacnaa maca ah bimacnaa ama bimacna albaa ah waidaa khalow hadday la gaar noqdaan ilaa shayaaiinihim ay maca shayaaiinihim shayaadiintooda macooda ama ilaa shayaaiinihim ay bishayaaiinihim shayaaiintooda hadday la gaar noqdaan shayaaiintooduna waa gaaladoodii waaweyneed qaarkoodna culimmada qaar waxay dhahaan khalaa maanta waxaa la tadmiiniyey oo ay xambaarsan tahay macno kale oo idaa khalow idansarafuu hadday u rogmadaan ayaa laga wadaa oo u jeestaan ama dahabuu ay aadaan ilaa shayaaiinihim shayaaiintoodii markay aadaan munaafiqiintu iyo gaaladoodii waaweynaa markay aadaan oy u tagaan qaaluu waxay leeyihiin munaafiqiintu innaa annaga munaafiqiinuhu macakum odayaal iyo ru'asow iyo madaxoy maciinna ayaan ahaanay adinkale jirhkiinna ayaan ahaanay inamaa in kale maahnay naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa jeesjeesaya ayaan nahay su-aalaa imaanaysa markay dhahaan innaa macakum ay ku dhahaan gaaladii kale markay ku dhahaan ama odayaashii gaalada markay ku dhahaan innaa macakum su-aalaa imaanaysa oo waxay tahay su-aashaasi oo maxaa waaye hee markaad nebi maxamed iyo saxaabadiisa la joogtaan aamanaa u tidhaahdeen su-aashaasi ka jawaabayaano waxay leeyihiin inamaa in kale maahnay naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa jeesjeesaya ayaanahoo kuwaas waa ku ciyaaraynaa waa ku jeesjeesaynaa ilaah ayaa marka wuxuu yidhi allaahu alla ayaa yastahzi'u bihim ku jeesjeesaaya ilaah ayaa ku jeesjeesaya subxaanahu watacaala saa jeesjeeska ilaahay waa maxay qiyaamaha markay tagaan oo siraadka la maraayo oo mugdiya oo qof walbaba camalkiisu iftiinku u yahay saalixa ahayo wanaagsanaa ayaa iftiin marka hore la siinaa markay muslimiinta ka daba yaacaan oo is yidhaahdaan alla ay isfaraxsadaanna iftiinkii yaa laga dilaaya dabkii waa laga waa laga daminaa iftiinkii markii laga damiyo iftiinkii waayaan ay calaacalaayaan markaasay muslimiintii waxay ku leeyihin war noo soo fiiriya aan iimaan aan iftiin idinka helne markaasaa laleeyahay gadaal u laabta gadaalaa iftiinka laga helaa adduunyadii u laabta yowma yaquulu lmunaafiquuna walmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura ilahi le subxaanahu watacaala allahu alla ayaa yastahziu bihim ku jeesjeesaaya wayamudduhum usugaaya fii tuqyaanihim ayagoo tuqyaankooda ku sugan yacmahuuna xaal ay yihiin kuwa wareersan ulaa'ika kuwaasi alladiina waa kuwii ishtarow iibsaday addalaalata baadida iibsaday bilhudaa hanuunka ku iibsaday famaa rabixat ma isa faa'iidin tijaaratuhum tijaaradoodu wamaa kaanuu mana ahaanin muhtadiina kuwa hanuunayana oo hanuunsanna ma isa ahaanin munaafiqiintan xaqiiqadooda iyo amarkooda xaqiiqadiisa ayaa ilaahay ka warrama subxaanahu watacaala markaasaa ilaahay wuxuu yidhi kuwaana waxay yihiin kuwa ganacsaday waaye munaafiqiintu markaase waxay haysteen hanuunkii ooy heli kareen oo iska yaalay bannaanka iska yaalay oo nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam ag yaalay oo qur-aanka hadday qaada lahaayeen ay hanuuni lahaayeen ayay ka tageen ayagoo u jeeda oo indhahoodu ay shanta yihiin markaase waxay qaateen baadi markaasaa waxaa la yidhi waxay ka dhigan yihiin cid hanuunkii iska dhiibiday oo suuqa iska geysay hanuunkiina kusoo bedelatay oo bedelkii hanuunka soo qaadatay baadi soo qaadata ciddaas marka ganacsigeedii cidow faa'iido maahana waa cid ganacsigaas ay ganacsatay ku khasaartay ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas la sheegay oo munaafiqiinta hoo sifooyinkaas leh alladiina waa kuwii ishtarow iibsaday addalaalata dalaaladii ayay iibsadeen oy soo qaateen baadidii bilhudaa hanuunkii ku iibsadeenoo hanuunkii iska bixiyeen famaa rabixat ilaahi wuxuu yidhi ma isa faa'iidin tijaaratuhum tijaaradoodu iyo ganacsigoodu ma usa faa'iidin tijaaradaas iyo ganacsigaas lagaaga qaatay ama aad iskaga bixiday hanuunkii baadina aad ku qaadatood baadi ku xambaarsatay tijaaro aad ku faa'iiday maaha wamaa kaanuu mana ahaanin muhtadiina kuwa hanuunaya ma ahaanin darsigeenuna maanta halkaas ayuu noo joogaa wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wbilaahi atowfiiq